Cisbitaalka Al-Nasri oo loogu talagalay daaweynta cudurrada guud iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka ayaa laga hirgeliyay xaafadda Hawlwadaag Laanta Suuq Sare ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cisbitaalka ayaa waxaa hirgeliyay dhalinyaro soo bartay culuumta caafimaadka isla markaana ka soo baxay jaamacadaha ku yaala dalka. Aadan Xasan Maxamed oo ka mid ah maamulka cisbitaalka ayaa ka warbixiyay ujeedada loo hirgeliyay xaruntani caafimaad iyo adeegyada ay bixinayaan.
asbaabaha aan ujeedooyinka aan os aasanay waxaa ka mid ah in gaab ka jiray xaafadda eh, magaalada beledweyne khaasatan xaafadda howlwadaag ayaan u aas aasnay adeegyada aan bixina waxaa ka mid ah in aan u sameyno baaritaanada guud iyo adeega caafimaadka in aan bixino hooyada iyo dhallaanka sidoo kale eh, waxaan ugu talagalnay in ay ka faa'iidaystaan dhallinyarta eh, shaqo la'aanta ah Dha- een, sidoo kale waxaan ugu talagalnay dhallinyarta shaqo la'aanta in ay ka faa'iidaystaan sidoo kale een, u- muhiimadda ugu weyn oo asaasina waxaa weeye inay bulshada danta yarle ay ka faa'iidaystaan annagoon ugu dhignay computerka ultrasoundka ah een, maalinta khamiista iyo maalinta isniinta ah in si free ay ay ku heli doonaan adeegyadaas sidoo kale annagoo da- bulshada danta yar ugu faa'iideynayna waxaan ka dhignay si free ah nambarka dhakhtarka Isbitaalkani ayaa la rajeynayaa in wax un uu ka qabto baahiyaha caafimaad ee ka jira xaafadda howlwadaag ee magaalada Beledweyne.